iyadoo dhowaan xeebaha soomaaliya qaybo ka mid ah lagu afduubtay maraakiib ganacsi iyo kuwo kalluumaysi sharci darro ah ayaa waxaa soo baxaya digniino la xiriira suurtagalnimada weeraro ay fuliyaan kooxaha burcadbadeeda kuwaasoo doonaya inay lacago madax furasho ah ka qaataan maraakiibta ay afduubtaan xafiiska i m b ee taabacsan hay-adda ganacsiga adduunka ayaa war uu soo saaray maalintii shalay oo talaado ahayd waxa uu maraakiibta maraxeebaha soomaaliya ku dhiirigeliyey inay la yimaadaan feejignaan dheeri ah ayna suurtagal tahay inay la kulmaan weeraro afduubasho ah oo uga yimaada kooxo soomaali ah xafiiska i m b ayaa tilmaamay in nuskii hore ee sanadkii tegay labada kun afariyo labaatanka ay dhaceen ugu yaraan sideed howlgal oo maraakiib lagu afduubtay kuwaasoo saddex ka mid ah lagu qabsaday laba dooniyood oo kalluumaysi ah iyo markabsiday badeecado ganacsi waxaana afduubashadan ku lug lahaa kooxo burcadbadeed soomaali ah agaasimaha xafiiska i m b ee qaabilsan arrimaha badaha ninka lagu magacaabo mijeel hawliid ayaa sheegay in xaaladdu aanay ahayn mid nabdoon sidaasi darteedna ay la gudboon tahay maraakiibta iyo doonyaha inay taxadir iyo feejignaan dheeri ah muujiyaan si loo ilaaliyo badqabka shaqaalaha maraakiibta waxaan ku boorinaynaa shaqaalaha maraakiibta iyo shirkadaha iska lehba inay aad u taxadiraan oo ay fuliyaan talooyinka la siinayo marka ay marayaan gacanka geni iyo xeebaha bariga afrika ayuu yidhi agaasimaha guud ee xafiiska i m b ee taabacsan hay-adda ganacsiga ee adduunka isagoo sii hadlaya ayuu intaa ku daray in kooxaha burcadbadeeda soomaalida ay awood u leeyihiin inay beegsadaan maraakiibta maraysa meel kun mayl ka fog xeebaha welina halis yihiin amniga badaha inkastoo tan iyo sanadkii labada kun toddoba-iyo tobanka ay yaraadeen weerarada afduubka ay fulinayaan kooxaha burcadbadeeda xafiiska i m b ayaa tilmaamay in howlgallada afduubka ah ee ka dhacayay badaha sannadihii labada kun labaatan iyo saddexda iyo labada kun afariyo labaatanka ay isku mid ahaayeen haddana waxaa aad u badnaa tirada dadka la afduubtay ee la socday maraakiibta kuwaasoo sannadkii tegay gaarayay boqol labaatan iyo lix qof halka sannadkii ka horreeyey ee labada kun saddex iyo labaatanka tiradoodu ahayd toddobaatan iyo saddex qof